bal hadda fiiri taswiirta lixaad ciise waxa uu isticmaali jiray masaalooyin fara badan si uu markaasi dadka wax u baro markaasi masaalooyinka mid ka mid a waxa ay ahaayeen nin iyo shaqaalihiisa oo doonayay in ay midho wanaagsan ku abuuraan beertooda markii ay habeenkii seexdeen ayaa waxaa yimid cadow oo beertoodii ayaa waxa ay ku abuureen midhooyin xunxun markii midhihii ay baxeen midhihii wanaagsanaa waxa ay bixinayeen qamadi kuwii kalena waa ay baxayeen ninkii markaasi saaciidaynayey ayaa waxa uu ku yidhi sayidow waa maxay midhahan xunxun maxaa yeelay waxa aanu abuurnay midhooyin wan wanaagsan markaas ayaa ninkii markaasi shaqaynayay ayaa wuxuu yidhi waxa sida tani sameeyey waa cadow xalay imaaday markaasuu shaqaalihii wuxuu ku yidhi miyaanu gurnaa waxa tadan markaasuu yidhi haddii aad isku daydo in aad gurto qashinkan cadowga uu meesha ku abuuray waxaad dhici kartaa midhihii wan wanaagsanaa in ay la ruqaan markaasuu wuxuu ku yidhi ha isla wada baxaane daa ilaa beergoyska markaasuu wuxuu ku yidhi waxa aan ku amri doonaa shaqaalahayga in ay guraan qashinkaa isaga ah oo ay cutubiyaan oo gubaan deetada si markaasi ay beergoyskooda u helaan midhaha wanaagsan saaxiib maxaad u malaynaysaa markaasi ciise in uu masaalkan dadka ku berayey ciise waxa uu berayey in uu yahay isaga midka midhaha wanaagsan abuura beertana waxay masaalaysay adduunka midhaha wanaagsan waxa ay ahaayeen dadka isaga raaca ee aqbala erayadiisa laakiin cadowga ama shayddaanka waxa uu ahaa midka imaada isaga ee qalbiga dadka waxa xun ku abuura markaasi midhahaasi xunxun waxa ay ahaayeen dadka raacsan shayddaanka ee imaada ee halleeya markaasi kuba wanaagsan wakhtiga beergoyskuna waxa uu masaalayey wakhtiga adduunka ugu dambaysa markaa shaqaalihiisuna waxa ay masaalayeen malaa'igaha bal haddana aannu dhegaysanno waxa uu ciise ku leeyahay kitaabka injiilka buugga matayos cutubka saddex iyo toban aayadaha kow iyo afartan ilaa saddex iyo afartan wiilka aadanaha ayaa malaa'igihiisa diri doona oo waxay boqortooyadiisa ku ururin doonaan wax kasta oo xumeeya iyo kuwa dembiga fala oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirqis markaasaa kuwa xaqa ah ku dhalaali doonaan boqortooyada aabbahood sida qorraxdu u dhalaalayso kandhegolahu ha maqlo saaxiib adigu mire noocee tahay markuu adduunka dhammaado ma waxaad noqonaysaa miro wanaagsan ama waxaad noqonaysaa qashin markaas intii la duubo la gubo